halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington dowladda kenya ayaa shalay ka jawaabtay qoraalkii ay dowladda soomaaliya u dirtay ee ku aadanaa go-aankii ay dowladda kenya ugu yeertay safiirkeeda una soo saaratay safiirkeeda soomaaliya ama dib ula soo laabatay warbixintan waxaa inoo diyaarisay falastiin axmed iimaan
wasiirka arrimaha dibadda kenya ambasador monica juma ayaa sheegtay in aysan kenya weli ku qanacsanayn jawaabtii dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya si ku talagal ah ayay u marin habaabinaysaa dunida waayo waxaa jira qorshe jadwal lagu dhawaaqay iyo dad lagu casuumay kulanka london inay ka qayb galaan sidoo kale meelaha shidaalka uu ku jiro ee lasoo bandhigay wuxuu ka hor imanayaa ballantii maxkamadda ee ahayd in qolana aysan qaadi karin tallaabo hal dhinac ah waxaana ay arrimahani dhaawacayaan niyad wanaagga iyo sugitaankii go-aanka kama dambaysta ah ee maxkamadda intaasi waxaa sii dheer muddada loo qabtay soo saarista shidaalkan waa janawari labada kun iyo labaatanka waxay si cad u muujinaysaa ujeedka soomaaliya iyo qorshaha ay wadato ee ah inay soo saarto shidaalka dhulbadeedka lagu muransan yahay xilligaasi oo ka horeeyana wakhtiga ay maxkamaddu go-aanka gaarayso kenya marna kama tanaasuleyso taaka ka mida dhulkeeda mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk oonu la xiriirnana waxay noo sheegeen inay arrimahaasi wadatashi ka yeelan doonaan lagana yaabo in ay jawaab ka soo saaraan horey ayayse dowladda soomaaliya arrintan uga jawaabtay iyadoo sheegtay inaysan ku jirin maabkii london lagu soo bandhigay dhulka kenya ay isku hayaan ee dacwadiisu ay socoto dadka qaar waxay sheegeen in kenya aysan markii horeba ku qanacsanayn in dacwadda badda ay soomaaliya isku hayaan ay gaarto maxkamadda caalamiga ah iyadoo door bidaysa xal hoosaad waa kan qareen axmed naasir cabdulaahi oo ka waramaya waxa uu ku sababeyn lahaa carada kenya markaad fiirisid kenya sababta arrintaas u keenay oo ku marmaritoonasay ama soomaaliya inay bixisay dhulkaas amin baddaas laysku haysto oo kambaryaal siisay amin dadkan oo badi u aqaanaa yno cilmigaas waxaa la ogaada soomaaliya inayna horta inayna bixin dhulkaas oo baddaas ayna kambaryaarta ayna udhiibin laakiin aniga sida ila muuqata ilaa hadda yani kenya wax se u dhaqatay oo safiirkii soomaaliya dalka ka ka erisay oo safiirkeedin maxamar joogay oo usoo ceshatay yani sabab oo specific oo la dhihi kara yani taasaa sababtay ilaa hadda aniga uma arkay ambasador juma ayaa sheegtay in aysan albaabada wadahadaladu xirnayn balse loo baahan yahay niyad wanaag
Kenya has always chosen the path of peace, tolerance and accommodation with her neighbors. We remain committed to peaceful resolution of the dispute.
Kenya waxay mar walba qaadanaysaa dhabaha nabadda iyo dulqaadka iyo qaabilaada dariskeeda waxaanu haysanaynaa weli wadiiqo nabadeed oo khilaafkan lagu xaliyo albaabadeenna waa u furan yihiin waana u furnaan doonaan dowladda federaalk ee soomaaliya waxaanu rajaynaynaa in arrintan aynu ku xalino natiijo macquul ah oo la aqbali karo taasoo ixtiraamaysa xuduudaha naga dhexeeya ee aynu ku soo wada nooleyn in ka badan afartan sano haddaba maxay tahay tallaabada xigta ee hortaalla labada dal kenya iyo soomaaliya si ay uga gudbaan caqabadahan diblomaasiyadeed mase muuqataa inay u baahan yihiin in wadamo kale oo derisa ama saaxiibo ah ay dhexdhexaadiyaan oo arrinta soo farageliyaan waxaan su-aashaasii weydiiyey cabdiqafaar cabdiwardheere
ma muuqato in runtii dad kale oo saddexaad ay soo galaan arrinta maxkamadda awgeed sida aad ka warqabto maxkamaddu in muddo ahay qaadanaysaa go-aan baana laga gaaraya marka wixii xaal mastuura oo dhexdhexaadin iyo waxaasi waxay noqonayaan docfaruur kale oo habkaas maxkamadda oo sharciga ah oo lagu kala baxayo carqaladeeyuu noqonaya laakiin waa furan tahay haddii labada dal ayagu ay si gaara inta u xaajoodaan iyagoo aan maxkamaddii iyo waxaas aan maaragtay faragelin ay si gooniya uga uga tashadaan in xiisaddana la qaboojiyo xiniftana la yareeyo wanaagga iyo darisnimada iyo waxyaabahaasna laga horumariyo ugu dambayntana sharciga la tala saarto oo maxkamadda laga warsugo isku soo wada duube labada dal soomaaliya iyo kenya oo aan weli kulan foolka fool ah yeelantan iyo markii xiisadan ay soo baxday ayaa waxaa laga warsugayaa hadda jawaabta labaad oo ay dowladda federaalk soomaaliya ka bixiso hadalka shalay kasoo yeeray wasiirka arrimaha dibadda kenya iyadoo markaasi taasina ay sawir ka bixin doonto wadiiqada labada dal ay usii mari doonaan si ambaqaadista xidhiirkoodii soo jireenka ahaa ee derisnimo mahadsanid falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa ku saabsan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey duwlimaasideed ee kenya iyo soomaaliya